madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiim cabdulaahi caamey oo maantay soo gaaray magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso ayaa shir jaraa-id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada waxa uu ku sheegay in safarkiisu uu la xiriiro ukuurgelidda ammaanka gobolka bari waxaana ugu horeyn uu shacabka iyo ganacsatadaba ugu baaqay inay ka qayb qaataan taageerada ciidamada puntland iyo gurmadka dadka iyo xoolaha ay abaartu saamaysay isagoo xaaladda abaareed ee ka jirta puntland ku tilmaamay mid maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa hawsha aan u soconnayna waa ukuurgal iyo indhaindhayn shaqooyinka dowladdu sida ay u socdaan ammaanka iyo abaaraha waxaa dhammaan laynooga baahan yahay waxtar dhaqaale iyo mid taageero oo ciidamada lagu taageerayo taasi waa taas ta abaaraha runtii dalku de sidii unba uu kululyahay roobna muusan da-in markii aan halkan imi waan xusuusnahay toddobaatan iyo sideed tuulo yuunbaan noo magacawnaa maanta waxay marayaan laba boqol toddobaatan iyo shan aag oo u baahan mid waliba biyo xooluhuna baadna u baahan yihiin daawo iyo calaf iyo nafaqayn yacni haddana runtii goobihii ugu dambeeyey laga yimi iyoba xilligu markuu sii dheeraadaba baahiduna way sii badanaysaa khatarta ku soo foolhina way badanaysaa marka dawladdu intii tamarteeda ahayd way samaysay runtii boqol iyo lixdan iyo shan kun oo horena way bixisay welina waxay la diyaar tahay in iskudubaridka iyo bixinta labadaba iyadaa ka mas-uula ku foogan tahay insha allah madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa shirkan jaraa-id lagu weydiiyey in maamulka puntland uu ku qancay hanaanka afar dhibic shan ayuu sheegay in caasimadda garoowe ee puntland ay ku sugan yihiin wafdi ka socda dowladda federaalka ah oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharma arke shirarna ay u socdaan madaxda puntland balse uusan jirin go-aan ka soo baxay oo la isku raacay puntlandna ay mowqifkeedii ku taagan tahay hase ahaatee rabitaanka shacabka puntland iyo ummadda soomaaliyeed wixii dani ugu jirto aysan diidanayn mar warba runtii waad ka warhaysaan oo de brime ministerkii iyo wafdi ballaadhan oo wasiiro iyo xildhibaano isugu jiraa baryahanba way joogeen garow way joogeen shirarkuna waa socda sidii horeba puntland ay u jiri four point fiveka sidii ay u diiday yuunbay ilaa imika tahay laakiin marnaba dawladdu ma odhan wada hadalka albaabadu waa xidhan yihiin waxay la tahay dee baahida iyo rabitaanka ummadda shacabka reer puntlandna isna waa meeshiisa dantu waxay reer puntland ugu jirto ee ummadda soomaaliyeed ugu jirto marnaba anagu puntland ma diidana sababtaanu nidha albaabadaeedu waa furan yihiina waa taa welina waa wada socotaa wax lagu heshiiyeyna ilaa iyo imika haba yaraatee ma jirto waxyaabaha saxaafadda ku qoran ee dib noogu soo noqday aanaan ogeyn dee horaan noo nidhi dalku waa dimuqraadi maxaad waxaa u sheegteen iyo maxaad waxaa u tirahdeen idin odhan mayno laakiin taa mar haddaad tidhaahdeen taasi been bay ahayd waana mahadsantihi imaanshaha magaalada ganacsiga puntland ee madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku soo aaday xilli magaalada boosaaso ay ka socdaan howlgallo ciidamada booliska gobolka bari ay saldhigyada u taxaabeen dad ay sheegeen inay abni darro uga shakiyeen kuwaas oo aan weli maxkamad la horkeenin baarisina ay ku socoto faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso